waa shabakada warbaahinta edelinws dot com waxay iinsoo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
runtii horta aniga baarlamaanka dayactir raggii ku bilaabay aniga iyo sheekh aadmadoobe ayaan ahayn marka kuraasta taalla keliya laga reebo inta kale xilligii anigana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaankan ahaa sheekh aadan madooben uu ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa la sameeyey inta hadda lagu shirayo badi ee maanta yaanan weliba dhihina ee gebi ahaantoodaba marka laga reebo in yar ee xafiisyo oo gadaal waxaa dhisay ee mashruucaasi si sacrificernimo weliba ku jirtana xildhibaanadii xilligaasi iyagana baarlamaanka ka tirsanaa habeen iyo maalin ayagana ay u taagnaayeen oo aan ka xusuusan karo xildhibaan axmed diiriye xildhibaan cali faante iyo xubno kale oo runtii oo markaa weliba dowladda xoogaankii kasoo horjeeday ay bakaalaha noo fadhiyeen oo aan kuraastii xataa baarlamaanka lagu fadhiisanaya ilaahay ogyahay sida aan ku keennay oo caagag ahaa lacagta markaasi annaga aan ku dhisnayn la garanayo runtii waxay ahayd xilli adag oo lasoo maray oo laakiinse baarlamaanka hadda wakhtiga sida uu yahay la filaayay inuu ugu horeeyo dhismayaasha ugu qurux badan ee haddii dayactir lagu samaynayo ama dhammaystir inuu baarlamaanka soomaaliyeed u qayb uu ka ahaado maadaama uu huwan yahay magaca shacbiga soomaaliyeed laakiinse hadda nasiib daradana haysato iyo sida dadka ay xanta annaga ee maaragtay baarlamaanka sida haddaba adiga aad ka dhawaajisay ee iyaga ay qabaan waxaa meesha yaalla waa sida uu u muuqdo oo runtii aanan ahayn si uu u qalmo baarlamaanka in sidaasi ay u muuqato yacni shakligiisa sidaa darteed maanta waxaan ognahay waddada maka mukarama meeshii burburka shalay ee ilaa laga bilaabo weliyo cadde ilaa iyo number afar maaragtay ama kilomitr five isku si ay ahayd maanta bilicda iyo quruxda iyo wejiga ay leedahay meesha keliya ee ugu qaabka daran ee ugu foolxun gidaarku soo qabta indhaha inuu yahay baarlamaanka runtii taasina aad baan uga xumahay laakiin aniga ka muwaadin soomaaliyeed ka sokow xildhibaan soomaaliyeed waxaan u soo jeedin lahaa saaxiibadayda golaha shacbiga ka tirsan in haddii lacagta mushaharka ilaahay uu soo sahlo inay iska qaaraamaan walba nuurad cad oo derbigaasi madowga faraha badan ee ka soo muuqanaya ee indhaha aanan u ronayn si walba uu la mid noqdo derbiyada quruxda badan ee markaasi ka soo muuqda weliyo cadda hareerihiisa ilaa iyo maanta lagu gaaro maaragtay ee waddada cad ee maanta ee horumaraysa immigrationkii hore ilaa iyo maaragtay cabdilcasiis dhismayaasha isbabedelayo maxaa yeelay golaha wasiirada meelaha ayaga ay degan yihiin iyo meelaha ay ku shiraan quruxda iyaga loo dhisay waa dareemaynaa madaxtooyada kaba sii daran